Biyo dhaamin ayaa ka bilaabatay deegaanada ay abaaraha saameynta ku yeesheen ee Jubbada Hoose xilli maamulka Jubbaland uu qayladhaan ka soo saaray abaarahaasi oo xoolihii ugu badnaa ay ku le'deen. Maamulada degmooyinka ee Jubbada Hoose ayaana ka bilaabay tuulooyinka biyo dhaamin sida uu ku soo waramayo wariyaha v o e-da ee magaalada Kismaayo aadan maxamed salaad.
biyodhaamintana ka bilaabatay meelo badan oo jubbada hoose ka mid ahi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay sii kordheen qayladhaanta ka imaanaysa dadka ay abaaruhu saameynta xoogan ay ku yeesheen ee ku dhaqan deegaanada jubbada hoose gaar ahaana nawaaxiga badhaadhe afmadow xagar iyo deegaanka doobley oo xoolihii ugu badnaa ay ku leedeen abaarahaasi maamulka degmada afmadow oo kaashanaya jaaliyadda dalka dibaddiisa ku nool ganacsato iyo aqoon-yahano ayaa ka bilaabay degmadaasi biyodhaamin taasoo la gaarsiinayo dadka ku nool dhulka miyiga ahi ee ku dhowdhow degmada afmadow iyo nawaaxigeeda halka maamulka deegaanka doobleyna uu bilaabay iyo kan deegaanka kulbiyow biyodhaamin ay u sameynayaan dadka ay saameynta xoogan ku yeesheen abaaraha ka jira meelo badan oo jubbada hoose ka mid ahi kuwaasi oo galaaftay xoolihii ugu badnaa ee ku noolaa deegaanada jubbaland guddoomiyaha degmada afmadow maxamed aamiin cabdulaahi ayaa v o a uga waramay sida ay biyodhaaminta uga socoto afmadow iyo nawaaxigeeda hadyaa la dhaamiyaa sida biyodhaamin baa ka socota runtii biyodhaaminta inta badan inta badan waxa weyaan waxay ka socotaa jaaliyadaha dibadda iyo dadku iyagoo isxilqaame baa dadka biyo gaarsiinaya marar badan baan iyaga u qaylina oo wasaaradda biyaha iyo mataqaana aan u gudbine jubbaland ayaga qudheed maxalka ka faa'iidiyey wasaaradda gargaarka wixii la gudbiyey ee caalamka loo gudbiyo dhan dhagaha ka fureysteen marka biyo dhaamintu hadda hayad yaro way jiraan hayado qaar oo wax meelo degdegeeyey aan ku filnayn laakiin inta badan waxa weeyaan dadka ayaa iskooda iskooda isu xilqaame iyo qaarka dibadda loo qaqayliyo iyagana ogaa jeebka gacanta soo geliya laakiin kuma filna kuma filna sidoo kale guddoomiyaha degmada afmadow ayaa walaac xoogan ka muujiyey xaaladaha ka jira degmada afmadow iyo deegaanada kale ee hoos yimaada iyo sida ay saameynta ugu yeesheen abaaraha ka jira deegaanadaasi abaarta waa daba dheeraatay waxa weyaan beer roob kama beerta hore roomadiin gugud roomadiin inta badan baa dadku mataqaana ay ku jireen had jilaal dheeraaday xayaa dheeraaday ku jireen marka hadda waa meelihii ugu darnaa waa la marayaa roobna waa la filayaa laakiin dee intaa lala gaari baa maxaa gaari doonaa loodii dadka deegaanka waama degin loo loodu aada u baktaa loodi waa aada dhimanaysa oo aada u hadhaysa hadda waqtiyan caadi marka waxba le hadii dad looloodii ay dhimanayso suuq loodida suuq malaha oo loo dhimanayso ka gadanaysa oo malaha farxaan afdhuub oo ka mid a aqoon-yahanada gobolka ayaa dhankiisa sheegay in mas-uuliyadda dadka ay abaaruhu saameynta xoogan ku yeesheen ay saaran tahay maamulka jubbaland iyo kan dowladda federaalk ee soomaaliya oo uu sheegay in looga baahan yahay in dadkaasi ay gurmad u fidiyaan dowladda federaalk ee soomaaliya inay gurmad deg dega ay la gaadho dadka abaaruhu ay hayaan ee soomaalida ah oo xaaladoodu meel adag taagan tahay dadkani xoolaha ay dhaqdaan waxaa u badan lo loodiina waxay bilowday dhimaasho ta kale ee hadda joogtana lama garan karo inay roobka gaari karto iyo in kale ma aha wax hadda la dhayalsan karo dadkii oo caruurtii iyo dadkii waaweynaana iyaga laftirkooda waxaa laga cabsanayaa inay oon u dhintaan sidaa la agdigeed mas-uuliyadduna waxay saaran tahay dowladda federaalk iyo dowladda jubbaland iyagaana laga doonayaa inay maaragtay ay u gurmadaan sidoo kale waxaan baraarujinayaa mas-uuliyiinta kasoo jeeda gobolladaasi inay isbilaabaan sidii dadkaasi maaragtay loogu gurman lahaa hadday noqoto wasiiro iyo hadday noqoto xildhibaano iyo hadday noqoto maamulka jubbalandba sidoo kalena nabadoonada ogaasyada waxgaradka aqoon-yahanka iyo dadka diyaasburaha waxaan ka codsanaynaa in gurmud deg dega dadkaas lala soo gaadho xaaladuhuna ma aha xaalado hadda la sahlan karo abaartuna ma aha mid aan ka hadli karno oon dhihi karno afka sheega ma aha xaaladaas waxaa waaye degmada xagar abaar badan baa ka jirto dadkeedii waan ka warhaynaa afmadow waan ka warhaynaa dhoobley qooqaani ilaa iyo diif gadow usii gudub jubbada dhexe jubbada hoose degmada badhaadhe dhammaan intaas waa isku xidhan tahay sidoo kale waxaa yimid gudaha kenya dadkii jiray oo mandheero dadka ka yimid baa yimid dadkii mooyaale ka soo abaarsaday baa yimid isu guur bay noqotay biyola'aan baa jirto daaq la'aan baa jirto roob la'aan baa jirta dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo la hadlayay qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo iyo xubno ka tirsan maamulka jubbaland ayaa baaq ka soo saaray xaaladaha abaaraha ee ka jira jubbada hoose isagoona ku baaqay in biyodhaamin deg dega loo sameeyo dadkay abaaruhu saameeyeen waxaad ogtii abaar baa dhacday taagaas innaga oo roobyaalaan tirsanaynay baa haddana xoolihii jiray north eastern kenya gobolka waqooyi bariga kenya gaar ahaan looda u badnayd baa kulligeed waxaa la yidhi halkan ilaa raasgaabooni inta udhaxaysa waxaa ku dhacay cudur biyihii oo yaraaday dhulka qaarkood oo xeebahaas xataa welihi ayna biyogelin abaar bay ka yimaadeen waxay la kulmeen hadda masaafada ay udhaxaysa inta cabdilabirooli iyo yoontoy udhaxaysa yaallo khalqiga intaa ciiddaa ka badan maanta ay joogtaa xoolahaasi maanta tarab tarab bay u dhimanayaan oo aan dawo xataa loo hayn markaan weydiiyey wasaaradda xanaanada xoolaha waxay ii sheegeen baaritaanka waddanka yaallana inuu hal mid uu yahay waxa hadda laga qaban karana ay iska yar tahay taas markaa waa midaan rabadaaq caalami inaan ka dilo war xoolihii soomaaliya looda ahay iyo tan iyo tii kenya ka soo ileen ma laha xooluhu xuduud ma laha maanta abaartaasaa na haysata oo culays iyo mushkilad badan lagu keentay waxyaalaha aan u baahannahay marka inaan guud ahaan bal ka fakarno sida aan yeeli lahayn ama biyodhaamin hadda loo geliya ama dawo loo raadiyaa abaaraha ka jira meelo badan oo jubbaland ka mid ahay gaar ahaan gobolka jubbada hoose ayaa saameyntii ugu badnaa ku yeeshay dadka iyo dunyada waxaana sii kordhaysa qeyladhaanta ka imaanaysa dadka dhulka miyiga ku nool ee biyo la-aantu ay ku haysto deegaanadaasi xoolihii ugu badnaa oo lo u badan ayaana ku leeday abaarahaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo